magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug waxaa laga daafuray shirka madasha biniaadanimada soomaaliya oo ay soo qaban qaabisa hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma shirka madasha biniaadanimada soomaaliya oo saddexdii bilood mar la qabto waxaa ka qaybgelaya mas-uuliyiin ka tirsan hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliya wakiilo ka socda dowladda federaalk soomaaliya wasaaradaha gargaarka ee dowladaha xubnaha ka ah dowlada federaalk soomaaliya maamulada khaatumo gobolka banaadir madax ka socotay deeqbixiyaasha caalamka ururada maxaliga iyo kuwa caalamiga iyo yaasha muhiimka ee wax ka qabta caqabadaha biniaadanimo ee soomaaliya ka jira ugu horeyn madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug cali daahir ciid ayaa ka hadlay munaasabada daafuran ee shirka madasha biniaadanimada soomaaliya oo dhuusamareeb laga daafuray in ka hortag la sameeyo meeshii ka dabatag la samayn lahaa oo wax walba oo abaaraha oo soo socda in wakti hore laga sii digo oo laga sii hortago meeshii ka dabatag la samayn lahaa sidaasi la mid ah in laga gudbo emergency-ga waddo walba looga gudbi karo horumarinna loo gudbo waxaa jirtay nin saaxiibkooyo wuxuu yidhi soomaaliya dhibaatada ugu badan ee haysata waa biyo marka la weydiiyo qeex la yelina wuxuu yidhi mar horta ayagaana qaada oo daad baa yimaada biyahana qaada marna biyo la-aan baan u dhimannaa oo mataqaanaa oon baan u dhimannaa marna dagaal biyo ka kaca dagaal biyo ka kacan u dhimana mar walba dhibaatada soomaaliya waa biyuhu yiri waana waddada ugu fududee lagu xallin karo in biyahaas la qabto laga faa'iidaysto biyaha badda ku shubaayo soomaaliya roob ku filan waa ka da-aa laakiin badduu ku shubaa xaqiiqdii dhanka kale gudoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliya ayaa si kooban uga warbixiyay xaaladda biniaadanimo ee dalka isagoo xus in lama huraan ay tahay in shirka muhiimad weyn la saaro ayna ka soo baxaan qodobo wax ku oola xilli adag ayuu ku soo aaday oo runtii xaaladda biniaadanimo dalka soomaaliya oo marxalado kala duwan soo maray wuxuu ku soo aaday xilli aan soo marnay fatahaad aada u daran oo dalka oo dhan ka dhacday khaasatan gobollada ay webiyadu maraan iyo runtii magaalooyin badan oo biyo ay kusoo ay kusoo daateen taasoo runtii dhimasho weyn dalka soomaaliya gaarsiisay dalag badan oo la filaya baabi'isay guryo baabi'isay buundooyinkii magaalooyin waaweyn iyo isu markii dalka soomaaliya baabi'isay wuxuu ku soo aadayaa xilli adag oo ummadda soomaaliyeed ay marayaan xaalad adag wuxuu ku soo aadayaa xilli aan u baahannahay inaan isku duubni muujino oo runtii xaaladda dalka soomaaliya oo wajahayo iyo abaarta ku soo socota aan isaga duubnaano waxaan rabaa runtii inaan maanta u sheego ummadda soomaaliyeed inay tahay maalin weyn oo ay tahay inay isku duubni muujiyaan aan iskaga filnaano xaaladda isbabeddelayso dalka soomaaliya soo marayso